saaray warbixintan waxaa soo saartay jaamacadda lund university oo ku taalla koonfurta dalkan sweden waxaana sameeyey ninka lagu magacaabo benny carlson waxaana ay ku saabsan tahay soomaalida iyo suuqa shaqada marka xitaa warbixintan waxaa loo gudbiyey wasiirka isdhexgalka dalkan sweden eric ulinhog marka waxa ay warbixintu diiradda saareysaa waxyaabo qodobo ah oo yacni ay leeyihiin waxa ay sahleen in soomaalida waqooyiga americana ay shaqo helaan kuwa dalkan sweden ku dhaqana ay shaqo waayaan waatay marka maxay warbixintu qodobo ahaan usoo daliishatay soomaalida waqooyiga america ku nool badankoodu way shaqeeyaan kuwa swedena badanaa way shaqo la-yihiin saare waxaa kamid a waxyaabaha ay soo qaadanayaan warbixintan marka la eego waxay leeyihiin horta waxyaabaha ugu waaweynee keena in soomaalida aanay horey shaqo ka helin dalkan sweden waxaa kamid ay leeyihiin kala bar ku dhawaad dadka soomaalida dalkan sweden horta waxay yimaadeen shantii sanadood ee ugu dambeeyey sidoo kale toddobaatan boqolkiiba soomaalida dalkan sweden timaadaa aqoon toosa ma laha ama aqoon cayiman ma laha ayay leedahay warbixintu sidoo kale qodobada kale kamid a inay adkaato in soomaalidu ay suuqa shaqada islamarkiiba galaan waxaa kamid ay leeyihiin luuqada oo kale oo dadku markay wadankan yimaadaan ay ku adag tahay in shaqo helaan ilaa inta ay luuqada swedishka ka baranayaan marka qodobadu aada bay dabcan u fara badan yihiin waxaa sidoo kale ay leeyihiin dadka maraykanka ama canada markay tagaan soomaalidu way u sahlan tahay inay shaqo helaan waayo marka hore soomaaliya ay ka imanayeen waxoogaa ingiriisiya oo ama wanaagsan ama xitaa jajabsi ayay yaqaanaan halka luuqada swedishku ay tahay luuqad gebi ahaanba cusub qodob kaleo ay soo qaadanayaan waxa uu yahay waxay leeyihiin wadanka wadamada maraykanka iyo canada oo kale waxaa jira ururo nooca loo yaqaano community based organizations oo bulshadu ay leedahay oo sameeya abaabul ku aadan in qofku uu sameeyo ama uu helo jid fudud oo uu ku ku gaari karo suuqa shaqada halka sweden dawladdu ay gacanta ku hayso ururada sida urur la yihahdo arbits for mellingan oo ah urur hay-ad ka shaqeysa dhinaca shaqada helitaankeeda oo ah hay-ad dawli ah marka waxay leeyihiin ururadaas heerka bulsho ah dadku ay iskood u dhistaan way ka fududahay yan wayna ka fahmi ogyihiin dadku inay shaqo helaan waxaa kaloo qodob kale oo isna muhiima uu ku sheegay carlson wuxuu leeyahay marka la eego social safety netka ama waxa soomaaliya utaqaano ceyrta oo kale wadankan sweden qofka way sahlanta haddii xitaa aanu shaqaynin in uu noolaado oo uu helo wax uu ku noolaado halka wadanka wadamadaas maraykanka qofka inta badan aanay taasi waxba ku taraynin ilaa uu shaqaysto waatay maxamed sidaanu ka warhayno dabcan maraykanka iyo canada oo waqooyiga america isku ah lafahantooda noloshu way kala duwan tahay iyo dowladuhu siday u kala taakuleeyaan dadka magangelyo doonka ama qaxoontiga ah ee wadamadooda yimaada marka iyaga ma sii kala qaaday mise warbixintu isku duub ahaan bay waqooyiga america usoo qaaday inay yihiin dad fursado shaqo oo wanaagsan heli kara markiiba duuduub ahaan ay dabcan waxay isticmaaleen ereyga ama tibixda waqooyiga america marka sidaa darteed kalamay saarin marka dabcan way isku qabteen laakiin waxa ay inta badan aaminsan yihiin ama warbixintu ay udhigaysaa in hanaan nololeedka labadaas dali ay isu dhow yihiin marka waxay leeyihiin afar afartan kun oo soomaali ah oo soo galooti ah ayaa ku dhaqan wadankan sweden dhawaanna waxaa sidoo kale bilowdo haatan socda ilaa labaatan kun oo kale qorshe lagu keenayo marka taasi soomaalida waxay ka dhigaysa ay leeyihiin dadka ugu koritaan badan marka la eego dadka soo galootiga ah marka waa in qorshe loo helaa ay bulshada ku dhex galaan oo ay uga qayb galaan yacni shaqada iyo waxbarashada iyo waxa lamidka si ay u noqdaan qeyb cusub oo ka tirsan bulshada wadankan sweden marka wasiirka isdhexgalka laftiisa master eric ulenhog ayaa waxa uu sheegay maadaama warbixintani ay isbarbar dhigtay waqooyiga america iyo sweden ay arrinta ugu muhiimsana ay tahay inay wax ka baran doonaan arrintaas si ay arrinta uga soo horeyso oo xaaladdu ay usoo wanaagsanaato laakiin waxaa jirta iyadana cilmibaaris kaloo sii horeysay oo ku saabsanayd sidan oo kale isu barbar dhigaysa soomaalida ku dhaqan ingiriiska iyo soomaalida dalkan sweden iyadoo weliba warbixintaasi ay eegeysay soomaalidaas oo ahayd soomaali ka tagtay wadankan sweden ee u guurtay dalka ingiriiska magaalooyinka bristol london birmingham oo yacni halkaas nolol ka sameeyay iyagoo marka warbixintaasi iyo tan waxay ka midaysan yihiin inay leeyihiin wadanka sweden weli kama aanay faa-iideysanin waxay ku tilmaameen entreprenorial spirit oo ah in soomaalidu ay tahay dad ku fiican ganacsiga waxgadgadi wax kula gadoomaanka loo yaqaano